Casharka toddoba iyo labaatanaad Maktabadda Xolka Boqortooyada sidee baan uga faa'iidaysan karnaa? Miyaad doonaysaa inaad baaris samaysid sidaad aqoontaada kitaabka u kordhisid? Ma rabi lahayd inaad wax ka ogaatid qof, meel, ama wax laga sheegay kitaabka quduska ah? Malaha waxaad is weydiisay in ereyga Ilaahay kaa caawin karo dhibaato ku haysato. Haddaba isticmaal Maktabadda Xoolka Boqortooyada. Waxaa yaallo waxyaalo baristeenna nagu caawin karo. Waxaa laga yaabaa inaadan luuqaddaada ku wada haysan wargeysyada kitaabka ku saabsan ee markhaatiyaasha Yehova, laakiinse Maktabadda Xoolka Boqortooyada waxaa yaallo wargeysyada ugu cusub badnaantooda, waxaana ooli karo turjumaado kala duwan ee kitaabka quduska ah, iyo qaamuus iyo buugaag kale oo waxtar leh. Kulanka ka hor ama kadib, xor baad u tahay inaad isticmaashid maktabadda. Hadduu kombiyuutar yaalana, waxaa dhici karta inuu ku jiro barnaamij af-Ingiriis lagu dhaho Watchtower Library. Kaanu waa barnaamij ay ku kooban yihiin wargeysyo badan aanu leenahay. Waxyaalo badan baad barnaamijkan si fudud uga bari kartaa, sida tacliin, eri, ama ayaad. Waxay anfacda ardayda kulanka nolosha iyo wacdiga. Markaad khudbad diyaarinaysid, waxaad ka faa'iidaysan kartaa Maktabadda Xolka Boqortooyada. Library-gan waxaa mas'uul ka ah hogaamiyaha kulanka nolosha iyo wacdiga. Wuxuu hubiyaa inay wargeysyada ugu cusub yaallaan oo ay si habaysan u qorshaysan yihiin. Isaga ama qofka Bible-ka kula dhigta baa ku caawin karo sidaad u heshid warbixinta aad u baahan tahay. Haasee ahaatee, Xolka Boqortooyada lagama saari karo buugagga maktabadda yaalla. Waana warcad in la daryeelo buugagga oo calaamad laga ilaaliyo. Kitaabka Quduska ah waxaa ku qoran waxaad heli doontaa aqoonta Ilaah haddii aad u doondoontid sidii maal qarsoon. Maxmaahyadii laba kow ila shan. Maktabadda Xolka Boqortooyada baa ku caawin karta sidaad baristaada u bilowdid. Su'aalaha soo koobidda. Waxyaalahe baa yaallo Maktabadda Xolka Boqortooyada oo baritaan loo isticmaali karaa? Yaa ku tusi karo sida looga faa'iidaysan karo maktabadda? Sii ogaansho. Haddii aad rabtid inaad maktabad samaysatid, soo ogow waxa yaallo meesha buugagga laga qaato ee Xolka Boqortooyada. Kan kula dhigta Bible-ka baa ku sheegi karo buugagga aad hor qaadan kartid.